Ankiyo qalbigoodu way isu saaran uqudano kalamaanayne
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaa laha ee hambalyada iyo heesaha warqadda ugu horeysaba haddaan markiiba daf usoo idhaahda ibraahino waxa ay ka timid asalaamu calaykum baa lagu soo bilaabay marka ugu horeysa v o a waanu salaamaynaa tahniid dhalasho farxad lena waanu diraynaa baa liiri waa tahay waxaanay kala yihiin injineer borow fardowso ibraahim fartuun ibraahim nadiife ibraahim anise ibraahim iyo yaasiin ibraahim iyo cabdulqaadir ibraahim iyo faadumo ibraahim iyo sidoo kale saygeeda baa layidhi mustafa borow iyo hooye khadiijo xasan iyo shukri cismaan iyo xaawo cabdulqaadir iyo caruurteeda iyo asxaab kaloo fara badan waxa ay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin u dirayaan baa layidhi maxamed ibraahim macalimow iyo afadiisa shukri cali xasan oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga ee dhagaxley wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi mucaad soo barbaar bay leeyihiin annaguna waxaanu leenahay aamiin dhambaalkana waa dhambaal dhalasho waxaa uu naga soo gaaray maxamed cilmi ducisow iyo ibraahim cusmaan afrax iyo dalmar axmed barow iyo waxay idhahdeen ismaaciil cabdi aadan iyo ibraahim cali cabdi kalafoge iyo sacdiyo maxamuud garcade dhammaan waxay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan iyo heestaba xasan cabdulaahi xaashi oo ku magac dheer timcadde iyo waxay yidhaahdeen maandeeq maxamed daahir oo wiil ugu dhashay jigjiga wiilkaasina waxaa loo bixi yidhahdeen cabdulaahi xasan cabdulaahi waxaana ay leeyihiin waxaan ugu ducaynaa inuu eebba ka dhigo kii dalkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisaba anfaca aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya warqadana waxa ay ka timid cabdixakiin kuulow cusmaan iyo qaasim kuulow cusmaan iyo saliimo kuulow cusmaan iyo daa'uud kuulow cusmaan iyo shaakiro kuulow cusmaan sumayda kuulow cusmaan anise kuulow cusmaan iyo sacdiye kuulow cusmaan iyo jaaliyo isxaaq yuusuf aadan iyo doctor yaasiin yuusuf hiiraale baa la yidhi iyo salmaan maclin cali iyo mustafe maxamed dhagool iyo tayaar isxaaq xasan maxamed iyo shaawul cabdixamiid amiin iyo ugu dambeyntii cabdidaahir maxamuud maxamed dhammaan dadkani oo kala jooga magaalada muqdisho garowe baydhabo iyo toos weyne boosaaso iyo koonfur africa waxay tahni dhalasho u dirayaan aabe cabdikhaaliq kuulow cusmaan iyo muslimo cali bilday baa la yidhi oo ay gabar igu dhalatay tuulada habare taariikhdu markay ahayd toddoba iyo tobankii bishan may sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxaa loo bixiyey gabadhaasi laylo cabdikhaaliq cusmaan kuulow waxaan leenahay bay yidhahdeen ilaahay ha ka dhigo tii diinteeda dadkeeda iyo dalkeeda anfacdaa annaguna aamiin ayaanu u raacinaynaa ibraahim bal hees ugu horreysa dhegeystayaashana waxaan usoo qabanaynaa caasho gurbaa kugu gudbane Hee.
miyaad ka soo bixi kartaa wow dhulka ilaa ballaadhe hees baad ka soo tuurtay Barya kaama raagin, ma Barya leedahay.
kaama raagin codadka ah maryan mursal iyo cumar dhulle
siduu ii barkaday burdo kama bogto ibarrinsayo waygu bahaye siduu ii barkaday burdo kama bogto ibarrinsayo waygu bahaye adaanku bukaa may bogsiin kartaa haddaan ku bukaa may bogsiin kartaa murbaa kugu gudbane burbaa kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa dhulka ilaa balaadhe beer warya kama raagine dhulka igu baraane may baxnaaninaysa ax may baxnaaninaysa anigaba beriyu bacdina maro beerkiyo wadnaha boogiga shide anigaba beriyu bacdina maro beerkiyo wadnaha boogiga shide dirbaigu jabsane yan weli bogsade dirbaayagu jabsane yan weli bogsade kugu gudbane burba kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa dhulka igu balaadhe berya kama raagine axa dhulka igu balaadhe may baxnaaninaysa way may baxnaaninaysa nafsi igu bata buuliga dhisto iduyay birdana bahdi iga jare nafsi igu bata buuliga dhisto iduyay birdana bahdi iga jare kalay buddhigin intalay buddhigin may bogsin kartaa gurba kugu gudbane gurba kugu gudbane bixi kartaa dhulka igu balaadhe berya kama raagine dhulka igu balaadhe may baxnaaninaysa may baxnaaninaysa harsane harkankai dige bohala hargagan elaga baqo aniga babaxsane harkankai dige dirbaigu jabsane iyo weli bogsade dirbaayagu jabsane iyo weli bogsane
urba kugu kudbane urba kugu kudbane miyaad soo bixi kartaa
dhulka igu balaadhe
berya kama raagine baynow waad naga tunta galabta heesta aad baad ugu heshay dhegeystayaal badan oo iyagana haatan raadiyaha ag fadhiya amana dhegeysanaya eescalaa hees bay leeyihiin soo ma taasiimadaha ugu ruxayaan waa tahay waad la hesho waxaad moodaa inaadad daawanaysaba dhegeystayaasha waa tahay kuwo kale oon ka dhicina waa soo wadnaa ibraahinow heestaasi maryam mursale iyo cumar dhuule ayaa ku luuqeynayay dhinaci waraaqaha masoo qabtaa midan hay ibraahinow aad u gaaban haye waxaa ugu horeeya waxaa li waa warqad hambaliyo waxaa ugu horeysa hooye deeqe xaaji xasan xaaji cabdi iyo hooye khatra cabdulaahi cabdi iyo adeer warsame akabe baa lyiri iyo xildhibaan cumar xaaji cabdi iyo cali xaaji cabdi waa dhammaan ilmo xaaji cabdi cali baa ku jira cusmaan suleymaan jaamac khatra faisa nimco xiis dhammaantood waa ilmo xaaji cabdi akabe iyo sidoo kale cabdinaasir boos akabe iyo cabdiqani boos akabe iyo asxaab kalo fara badan oo warqadan ku jirto si wanaagsanna loo soo qoray waxay kala joogaan ah, wadanka soomaaliya maraykanka jarmalka sweden imaaraadka carabta iyo kenya waxaanay dhammaantood tahneed dhalasho u dirayaan axmed boos akabe iyo ayaan maxamed muuse oo ay gabadh ugu dhalatay sideed iyo labaatankii bishan may ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka magaalada buuhoodle waxaana dhammaantayo aana leenahay bay idhahdeen ilaahay ha ka dhigo tii dadkeeda diinteeda iyo dalkeeda anfacda aamiin dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray cabdifataax faarax badel cabdixamiid yuusuf jaamac iyo cabdikaafi daahir bare iyo cabdimahad waxay yidhahdeen cusmaan axmed owliyow iyo cabdinaasir axmed gobey iyo cabdiqaadir cumar maxamed akila iyo waxay yidhahdeen cabdikhayr yuusuf maxamuud iyo cabdiraxmaan isaaq indhacade iyo waxay yidhahdeen cabdirashiid maxamuud jaamac africa iyo cabdirasaaq xuseen muudey faa'iise xasan iyo farxiya xaashi xagarey baraf iyo waxay yidhahdeen fawziya daahir cali iyo hibe cabdirasaaq yuusuf iyo khatra bare maxamed liibaan maxamed nuur iyo mahad aadan raage iyo maxamuud cabdirasaaq iyo maxamed duran cabdi iyo waxay yidhahdeen maxamed xasan cali injineer yarisow iyo maxamed xasan haydar iyo cusmaan xasan muuse iyo salaad cabdikariim maxamed iyo suudi cali bariise iyo dhammaan waxay yidhahdeen eheladii asxaabta waxayna jecel yihiin inay taaniyad u duraan fardowsa faarax gindhe iyo waxay yidhahdeen axmed yuusuf diiriye oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin arooskan allaha ka dhiga kii aad kala kulantaan farxad bashbash iyo barwaaqo aamiin ayaan leenahay aniguna aamiin ayaanu raacinay ibraahim maadna soo qabatid een, heesta xigta rio ayaan dhegeystayaasha usoo qabanaynaa maxamed axmed bakaal cero ayaanu ku luqeynaya
Nasiib ragiba ku soo salaam haddaad reeyahay rumoobi lahayd raaxada noloshaan riiqi lahaa rabba oge waan raysan lahaa ragaan ogahaan ka rayn lahaa waa maqlaysaa
waa lahaa unbay taagantahay soo ma ha haddii riyada marka riyadan bal alla maxaan riyooyinka qaar jiray riyooyin badan bal iga waran waa waa riyootee waa maxaa ka rumoobay kuwa badan ayaan ku riyooday ibrahin oo horta inta badan marka la seexdo waa la riyoodaa inta badan Aye.
Een, qaar waxaad is leedahay talow riyada iyo aad xalay ku riyootay miirumowda qaarna waxaad leedahay ilaahu riyada aad xalay ku riyooday kuna ka marka dhigin marka waxaad u dhaxaysaa inay beenoodo inay ruboodo aad iyo aad mid bay noqonaysa marka fanaanka nisi xaaladiisa waxaad leedahay waa hadday rumoobi lahayd buu leeyahay marka isaga inay u rumooda u jeclaan lahaa oo aad tahay dhinaca waraaqaha haddaan mar kale jalleecno maxamed cismaan makraan ayaa warqadani ka timid asiga ugu horreeya kama imaan waxaa kaloo ku jira maxamed cabdi jimcaale iyo aadan cabdi axmed aadan qays iyo cismaan axmed hufane cismaan yare cabdulaahi cismaan warsame cali cismaan makraan cali kaskey baa la yidhi iyo sidoo kale cabdi axmed xuseen cabdiyare khaliif garaad roble cabdi weli xuseen tawakal iyo xabiibo maxamed duqow deeqow maxamed maxamuud saadaqa cumar carte ifraax shariif maxamed iyo raxmo faarax cabdulaahi iyo ayaanle maxamed cabdulaahi iyo dhammaan reer cumar xalane baa layidhi iyo dhammaan reer cabdi xalane dhammaan reer faarax cabdulaahi iyo cabdinaasir faarax cabdulaahi iyo sahre faarax cabdulaahi warqadan aad bay u dheer tahay waxaa ugu dambayntii ku jirta ister maxamed cabdulaahi dhammaan dadkani oo idil waxay tahaneed dhalasho u dirayaan weriye baa layidhi maxamed cabdirashiid cali yariisow iyo marwadiisa baa la yidhi nimco cumar xalane oo ay dhowaan gabaray ugu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada wadajir taariikhdu markay ahayd laba iyo labaatankii bishan may sanadkan laba kun shan iyo tobanka gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi saabiriin maxamed cabdirashiid cali ducadu waa xaggeena baa la yidhi soo barbar ayaan leenahay saabiriin oo noqotay dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda amiin waa tahay casho dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray hooyo xaawo file faraadi iyo hooyo raaxo xasan diine iyo hodan aadan shidane iyo waxay yidhahdeen ayaan aadan shidane cabdinuur aadan shidane sayid cali aadan shidane habaryar faadumo file faraade iyo waxay yidhahdeen habaryar nasteexo file iyo habaryar nimco file iyo habaryar xaliimo file iyo habaryar deeqo file iyo habaryar nasro file iyo waxa ay yidhaahdeen abti maxamed file iyo abti nuur file nuur okey iyo xidig yuusuf cali iyo maxamed xasan jaamac master tarabi dhammaan dadkaasi waxa ay joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna tahniyad kal iyo laaba oo dhalasho ah ay u dirayaan aabe cabdisalaan aadan shidane iyo waxay yidhahdeen hooyo firdowse cabdulaahi orey oo gabadhi ugu dhalatay magaalada muqdisho gabadhaasi oo loo bixiyey ibtisaam cabdisalaan aadan ducada xaggeena le waayo ibtisaam soo barbaara ayaan ku leenahay noqotii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda waa tahay ibrahin ow intaanan heesta xigta aanan soo qabanna warqadan haddaan ka gaarsiiyo waxay ka timid waa tahaniyada waxaana diraya adeer cabdulaahi miret rabi iyo eedoor dhuux miret rabi iyo mahdi maxamed mire iyo xasan maxamed mire iyo cabdulqaadir maxamed mire iyo xamdi maxamed mire luul maxamed mire iyo shiikow jaamac tarabi iyo cali cumar tarabi iyo axmed xasan jaamac iyo ugu dambeyntii xidig yuusuf cali iyo maxamed xasan jaamac dhammaan dadkani oo kala jooga magaalooyinka muqdisho dhowso mareeb guruceel iyo nairobi waxay tahnay dhalasho u dirayaan aabe mahad maxamed mire iyo hooyo nimco cabdi ciise oo wiil ugu dhashay degmada guruceel waxaa loo bixiyey baa layidhi wiilkaasi zakariye mahad maxamed ducada waa xaggeena baa layidhi waa tahay zakariye waxaan leenahay soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara heesta kale caashaan dhegeystayaashan usoo qabanayno waa roobkii da-ayo raaxadii adduunyada aniga wayga raagtay haye adaa dhamaysanaya risqii la ii qoray muxuu yidhi waa codka fanaanka salaad maxamed shardi salaad darbi heesta beeniraad ma leh
rabbigaan haynahay aqalku ridaayo rabka lama dul saare dumarkuna ramaadkiyo ramadgeelnin maalay kaa raacayaane qalbigaygu soo rabay ralyama noqoto runka gaari waaya anna waan israacshayo riyadiya qurdadanbaa ayaan reer ku ode
helay baan riyaaqo ruuxaani ii timi raadkeeda guraye anigio raxmo qura ayaa rubis la joogane
Beni rad male, beni rad male, ela laurun mamozai.
abeenirad male Ah,
abeenirad male ah, leela lawdun mooga caaqoobkii ba'aayo raaxada adduunyada ani wayga raadse siqiila ii qoray geed buu ku raarmo rees gaari waaye waqtigu ima roono ragga igama saaro dhanna ima ridaye ragta maalahaysiyo maa laysku riixa kala reebay dunide wax dhanbaan rafaadoon wucla orod ku daalod raacdeeyey gabadhe danta ii run sheegte ragannimo ma wayne
beni rad male, beni rad male, ela laurun mamozai.
abeni rad male Ah, abeni rad male deelalaw run mooga cirkunimow ku reemo gugu uu rusheeyo dadla roray baane badda oo isrogiyo biyuhu raar ka joogaan baygu ruga wareegsane armicida ramiyo rantilula raqsideedii fuushane
nacabkay rideeyo maanta raxan maroobiya rafiiqaygii moode raxligiyo kitaabkiyo ratubtiyo quraankii waan ku raysan waaye rabbi lagama quuse way i ruuxu areente
Benirad male, benirad male, bela laurun mamode.
beenirad male Ah, beenirad male ah.
ya salaam codkii macaanaa ee fanaanka salaad maxamed salaad derbi iyo heestii beniraad male ayaan intaas kaga gudbaynaa heesaha idin soo socdoon idin hayno ayaa ka daran caasha warqadda maadaa soo qabta masaaniga midaan gacanta ku hayaan soo qabto gaaban tahaniyad aroos baa la yiri waxaana diray baa la yiri dadka kale ah abixirsi cumar tarabi iyo adeer cali cumar tarabi iyo adeer xasan jaamac tarabi iyo adeer waxaa la yiri cabdulqaadir jaamac tarabi iyo mascuud xasan jaamac iyo axmed xasan jaamac iyo farxiyo cabdullaahi jaamac nasre maxamuud raage iyo shukri xasan jaamac iyo mahad maxamed salaad iyo bashiir cabdi shire waxa uu ku magac dheer yahay musharaf iyo xidiga yuusuf cali iyo maxamed xasan jaamac waa master tarabi dhammaan dadkan waxay kala joogaan baa la yidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay taaniyad aroos oo farxad la u dirayaan arooska maslax macalin cali iyo aroosada kowthar xirsi cumar oo ku aqalgalay magaalada dhuusamareeb ducada waa xaggeena ducooyinka xaggeen unba loosoo tuuraya waa tahay arooskaasi waxaan u rajaynayna ibraahim kuma usoo dhiibaye midkii uu ka dambeeyo ubadda khayr qaba oo waara oo soo weynaada waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray ayeeyo cowlalo nuur cusmaan iyo ayeeyo aamina rooble cusmaan iyo awowe faarax rooble cusmaan iyo waxay yidhahdeen aabe faarax gende xuseen iyo hooyo maryan maxamuud ibraahim habaryar ardo maxamuud ibraahim iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo habaryar nimco maxamuud ibraahim iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo habaryar faadumo maxamuud ibraahim iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo habaryar farxiyo faarax rooble abti cabdulaahi maxamuud ibraahim iyo xaaskiisii caruurtooda iyo abti cabdiqaadir maxamuud ibraahim iyo xaaskiisii caruurtooda iyo abti cabdiraxmaan maxamuud ibraahim iyo xaaskiisa iyo caruurtooda abti muxamed maxamuud ibraahim iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo abti xiirey maxamuud ibraahim iyo waxa ay yidhaahdeen xaaskiisa iyo caruurtooda iyo eed faadumo gende xuseen iyo caruurteeda iyo eed xabiibo gende xuseen iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo dhammaan asxaabta iyo qaraabada waxaana ay jecel yihiin in ay taaniyad gaarsiiyaan fardowsa faarax gende iyo axmed yuusuf diriye oo waxay yidhahdeen ku aqalgalay magaalada muqdisho arooskaasna waxa ay u rajeynayaan inuu eebba kala sii ubad kheyr qaba aamin ayaan leenahay aniguna aaminayaan raacinayaa heesta xigta adaad soo qabatay ibraahino caasho heestan kale ee dhegeystayaashan aan u hayno waa heestan kudhigeedu yahay baaq waxaa ku luqeynaya nimcaan hilaac aduku balanbalaadhe aduku beeraqaadhe aduku baaqaya baaqaya baaqayaadhe aduku balanbalaadhe aduku beeraqaadhe aduku baaqaya baaqaya baaqayaadhe Yeah. badbaadu kaarmade ureeqayso ureeqayso الشعب ما بين شيء أولعنا ولا ولعنا ثم بعدين അറിയതൂച്ചേന്റെ കുമു പേസറിന്റെ ബസ്റ്റിവേണ്ടാതെ ഇല്ലാതെ മൂപ്പവസൂന്റെ മുഖാവേണ്ടിതീന്റെ பரிததா மூச்சதென்ன குமு பேர் பெர்ல ஹுசதென்ன பெஸ்டிவே அந்தர் தாடே இல்லாத மூபகத்தோன்னே புக்காவே அன்சிதீடே مروبة حدا قادي وسبو قيادي يوتيوب وطحادي بقي سادا بقي سادا يا مدعدا بيركنا كنور ليه مروبة حتى قادت مروش بفوق ايادك يوجوب وضحادك بقي سابا بقي سابا يا مديرة تركنا كنور ليه مروبة حتى قادت وسكب قيادك يوجوب وضحادك
waa tahay intaasi aanu ku dhaafno heestaasi uu ku luqaynayay fanaanka nimcaan xidlaac heestii ugu dambaysana way soo socotay tahaynu sidan qiyaaso iyo hase ahaatee bal dhinacii waraaqaha maxaa xaggaaga yaalla adeer nuur gendhe xuseen iyo waxay yidhahdeen adeer maxamuud gendhe xuseen iyo xaaskiisa iyo gabadhiisa iyo adeer axmed nuur gendhe xuseen iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo adeer muuse gendhe xuseen iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo adeer cabdi gendhe xuseen xaaskiisa iyo caruurtooda iyo juweeriya faarax gendhe iyo sucaad faarax gendhe iyo sacdiye faarax gendhe iyo saamiya faarax gendhe iyo nabiila faarax gendhe iyo umaymo faarax gendhe rayaan faarax gendhe iyo maxamed faarax gendhe iyo yaxya faarax gendhe iyo zubayr faarax gendhe iyo cubayd faarax gendhe iyo zakariya faarax gendhe iyo subayr faarax gendhe iyo sacdiye faarax gendhe iyo cabdulaahi faarax gendhe iyo salaam faarax gendhe iyo cabdiraxmaan faarax gendhe iyo xamza faarax gendhe waxa ay jecel yihiin inay salaamaan halkana ay taanidii heestanba ay ka gaarsiiyaan aroosada fardowsa faarax gendhi iyo waxay yidhahdeen axmed yuusuf diriye oo ku aqalgalay magaalada muqdisho oo ay leeyihiin ah, aqalgalkiina nolol raaxo badan iyo ubad qarqaban oo eebada kala siiyo ayaan idinkaga baryaynaa aamin aniguna aaminaynu raacinaya waxaan arooskaasi ugu duceynayaa in ilaahay uu ka dhigo midkii lagu kala helo ubada kheer qaba waa tahay ibraahino waraaqihii xaggayga waxaad moodaa in wixii yaalloo dhan aan cagta mariyo in ka laacay marka heestii baan kaa sugayna ugu dambeysa.
mashquulba iga dhigtee haye miftaaxa adaa haye haye haye maan wadaynaa warle maan wadaynaa hay waa kaa jiibanaya haddii kale waxaan lahaa ahey marka mar haddii qofka uu aada hadal u sheegayso ama aada la hadlayso qofka ku dhegaysta ee dhegeysa ku amaahiya lama wada helo soo mogin marmar dhifa miya ya qof kastaa lagama helo marka inaan hadalka kaa guray waa wax weyn waa tahay waa heesta aamiinta badi sidaan u qaatay ibraahinow iyada ayaana kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan toddobaadka xiga ku kulmi doono waa anigoo ahaa cashi ibraahim iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
dadka kuma hatayay jacayl meermariya maxaana wadi kartaa wafac wadaaditayo adigu mogtahay runtii ansix mashaxayo mashquul baad iga dhigtee murtaxiyadahaye midaan anigu yeeli karin qarinkaaga yuusan noqon macaan anigu yeeli karin marinkaaga yuusan noqon aniga aniga makiyo qalbigaada dhex mashaxayo mashquul baad iga dhigtee murtaxiyadahaye midaan anigu yeeli karin marinkaaga yuusan noqon macaan anigu yeeli karin marinkaaga yuusan noqon
naftaydan ku magtaye muqeedu wada lumaa dhacanay adi dartaa midnaan weyn ku qabto dacbudkuna uu ogiye naftaydan ku magtaye muqeedu wada lumaa dhacanay adi dartaa midnaan weyn ku qabto dacbudkuna uu ogiye aniga aniga maankiyo qalbiga adaa kuwa merayo inaan meher kugu xidhaan muraadkaygu u yahe anigu mawlahan barye adigu aamiinta mari anigu mawlahan barye adigu aamiinta mari aniga aniga maankiyo qalbiga adaa kuba merayo inaan meher kugu xidhaan muraadkaygu u yahe anigu mawlahan barye adigu aamiinta mari anigu mawlahan barye adigu aamiinta mari
anigu mixibada qabiyo oo cishqiganigu mirmayba macaanoo wadi gartaa gayankay u melmarsho adigu moog tahay runtii anigu muxibada qabiyo oo cishqiganigu mirmayba macaanoo wadi gartaa gayankay u melmarsho adigu moog tahay runtii aniga aniga mankiyo qalbigaada dhex mashaxayo mashquul baad iga dhigtee murtaxiyadahaye midaan anigu yeeli karin marinkaaga yuusan noqon maxaan anigu yeeli karin marinkaaga yuusan noqon aniga aniga mankiyo qalbigaada dhex mashaxayo mashquul baad iga dhigtee murtaxiyadahaye midaan anigu yeeli karin marinkaaga yuusan noqon macaan anigu yeeli karin marinkaaga yuusan noqon
aniga masalada murtida midni waxaan uga socdaa dhacanay adi dartaa haween waan ka magayo weliba waan ka manace aniga masalada murtida mixni waxaan uga socdaa macaaneeyadi dartaa haween waan ka magay weliba waan ka manace aniga aniga maankiyo qalbiga adaa kuwa merayo inaan meher kugu xidhaan buraadkaygu u yahe anigu mawlahan bari adigu aaminta mari anigu mawlahan bari adigu aaminta mari aniga aniga maankiyo qalbiga adaa kuba merayo inaan meher kugu xidhaan muraadkaygu u yaheha anigu mawlahan bari adigu aaminta mari anigu mawlahan bari adigu aaminta mari